jimciyadda kheyriga ah ee emil foundation oo ka shaqaysa arrimaha samafalka iyo taakulaynta agoomaha iyo dadka danyarta ayaa waxay magaalada hargeysa kusoo bandhigtay waxqabadkooda iyagoo sidoo kalena fariin u diray bulshada soomaaliyeed in ay kasoo qayb qaataan cidsiinta iyo ka farxinta agoomaha maadaama ay soo dhowdahay bisha barakeysneed ee ramadaan jimciyatul amal waxyaabaha ay tarkiiska saarto waxaa ka mid a agoonta markaas oo ay jiraan markaasi agoontaasi caruur labadii waalidba aan haysanin oo raja iyo agoon ah markaas kolley waxa weeyaan ciddaan la hadlaynayn u bandhigaynaa waa walaalaha muxsiniinta ah ee markaas maxaan ku dhaha soomaaliyeed meelay joogaanba dal iyo dibadba waxaan leenahay walaaluhu ha ogaadaan agoontaas khayrka markaas maxaan ku dhaha inay kasoo qayb qaataan oo ay kasoo qayb galaan waxa weeyaan waqtiyada aynu ciidsiinayno caruurteenna waxa weeyaan aan ka farxinayno iyaguna waxay u baahan cid ka farxisa marka inagana ilaahay subxaana wa tacaala ayaa inaga farxin doona mana ihin markaasi kuwa joogaya adduunyada weligood oo ilmahooga mar walba saa uga farxin doona adigana maalin maalmaha ka mid a ayuunbaad markaasi ka faaruqi doontaa ee waxa weeyaan waxaan ku jirnaa aan isxusuusinaynaa oon barnaamijkan inta badan u qabanay waa bilihii khayrka waa bilihii wanaagga iyo sadaqada laga faa'iidaysanayey waa bishii markaasi rajab oo caawa soddona haddii alla yidhaahdo waxay noo bilanaysaa bishii shabcaan oo iyaduna ah markaasi maxaan ku dhahdaa bilaha aad iyo aad u faa'iidada badan khayrka badan ee markaasi wanaagga badan ee ilaahi subxana wa tacaala inoogu talagalay inaan ka faa'iidaysano meelaha markaasi aynu aad ugu baahi badannahay ee wakhtigan aynu isku soo celcelina isku xasuusinaynaana waa bishaas maxaan ku dhaha rabadaan inaynu u diyaargarownona sadaqaadkii aad u diyaargarowno oo cid kastoo wax bixinaysay oo wax la bixi lahayd waa xilligii ay ku habboonayd waana meeshii ay ku sii habboonayd agoonka markaas annagu waxa weeyaan waxaan bandhigaynaa jimciyatul amal oon u bandhigaynaa walaalaha muxsiniinta meel kastay joogaanba in markaa ay kasoo qayb qaataan iyagana khayr ayaan ugu yeedhaynaa annaguba khayr iyo ilaahay dartii baan isku xil saarna oon ugu istaagnay in agoonka marka aynu kaalmayno runtiina agoonkaasi isagoo faraxsan ayaa maalinta aynu dharka ciidda u qaybinaa walaalaha waxaan rajaynayaa muslimiinta meel kastay joogaanba inaan usoo baahin doono sawirada markaa caruurta agoonta ah marka la ciidsiinayo xataa xilligii karoonuhu ina helay ayadaoo lacaga baanu infalob ugu ridayno waalidka la guddoonsiinay oo markaa ilmaha qofka suuqa uu ka ciidsiinayay markii la diiday in la isku yimaado oo dad fara badan ay meel isku yimaadaan toban qof ka badan waxa markaasi nagu dhacday inaan nidhaahno waalidka aynu u yeedhno dabeetana aynu infalob ku ridno sida aynu ugu dhibno waalidku lacagta caruurta si ha u ku ciidsiiyo waxqabadka jimciyadu waa waxqabad aada u ballaadhan jimciyaddani waxa weeyaan jimciyad khayriya waana dumar is-ilxiqaamay oo ah waxa weeyaan cidi aanay diran ilaahay dartii bay u kulmeen ilaahay dartii bay u urureen ilaahay dartii bay dadka wax ugu qabtaan saa darteed ayaa waxay adeegsadaan oo waxa weeyaan danyartaa iyo agoomaha iyo masaakiinta ay u kaalmaynayaan iyadoona cidi ka saacidayn ilaa mooyaane juyuubta waxa weeyaan dadka muxsiniinta ah iyo kuwooga qof kastaaba markay mawsimka ciidda gaadho waxa weeyaan naftiisa ayuu maxay haydey isxilqaadaa qof walbana wuxuu bixin karay ayuu bixiyaa saasay ku dhisan tahay jimciyaddani waa haweenkaa khayriga ah ee khayrka jecel ee isxilqaamay ee ilaahay dartii u midoobay ee waxa weeyaan ummadda islaamka ah inay taakuleeyaan oo danyarta u adeegaan iyo agoomaha ay maxay isku xilqaameen